wallaahi amni daradaas ayada ah oo maaragtay dilkaas qorshaysan ah wuuna jiray haddana waxaad moodaa maaragtay dadka gaar ahaan aan protectionka aan lahayn oo maaragtay dalka iyo qarankana raba inay ushaqeeyaan oo maaragtay hadda xamar jooga oo xildhibaanadu hadda ay u badeen hadda sanadkan dhexdiisa waxaa weeyaan kow saada waxay ahayd qofka dumarkaa ugu horreeyay oo xildhibaana oo la dilo waxayna marahayaan afar bay marahayaan sanadkan gudihiisa soonka dhexdiisana waa qofkii labaadoo la dilo waaye marka arrintaas qorshaysan waa arrin walaac fara badan maaragtay baarlamaanka ku haysa xildhibaanada ku haya su-aalo fara badan la isweydiinayo inay meeshu tahay meel lagu shaqayn karo oo ammaan lagu heli karo oo dalka iyo qaranka loogu shaqayn karo iyo in kale dad fara badan oo xildhibaano oo hadda aan xiriir yeelanay oo maaragtay aan aan wada hadalnay inta hadda geeridan dambe ay dhacdayna waxaa laga wada hadlayay in oo maaragtay meel nabad oo dadku ay soomaaliya kamid oo dadku ay ku shaqayn karaan in looga rugbadesho oo xamar haddii aan la sugi karin nabadgelyada xildhibaanada nabadgelyadana waxaa waaye de hadda annaga xildhibaanada unbaan hadda ka hadlaynaa ma ahane waxaa waaye waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ee meeshaa ku nool culays ahaan saaran oo dadka iyagu aan isdifaaci karin saaran marka marka dhibkaasi waa dhib weyn oo walaaca oo hadda meesha loo socdo oo dadka u hagaaya ay mugdi tahay barnaamijka dadka waxaa ku sameynayana waa dad wel organizer oo si fiican u habaysan oo targetkooda yaqaana dadkuna wuxuu u badan yahay inta sida oo cadcad u hadasha oo maaragtay aragtidooda iyo fakadkooda aan qarsanin dadkaa waayo dadka hadda maaragtay targetkan oo maaragtay dhibaatooyinka ay haystaa marka dhibaatadaasi meel walbay ka imaan kartaa maaha keliya maaragtay xagjirkay ah xagjirku waa badan yahay dhinac walbuu jiri karaa maaragtay ah